aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa ku biiray meelmarinta miisaaniyadda cusub ee maamulka madaxweyne donald trump si looga hortago in qaybo dowladda ka mid ihi la xiro mar kale meelmarinta miisaaniyadda cusub ayaa waxaa taageeraya laba boqol iyo afartan mudane halka boqol iyo lixdan iyo siddeedna ay ka soo horjeesteen waxaana dhiman saxiixidda madaxweynaha si ay miisaaniyaddani u dhaqan gasho aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynuhu dhowaan saxiixi doono joojinta miisaaniyadda waxa ay bilaabatay xalay habeenbarkii xilliga washington ee dalka maraykanka waana markii labaad ee sannadkan ay ka dhacdo mid tan la mid ah koongareska maraykanka oo ay aqliyabadiisu haystaan xisbiga jamhuuriga ee uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xubnaha jamhuuriga iyo madaxweynahaba uma suurtagelin inay ka hortagaan dhacdadan ka hor inta aan la isugu imaan kulanka codaynta ee xalay jiitinka iyo dubidhaca ayaa ka kala imaanayay xisbiga dimuqraadiga oo iyagu dhankooda ay ku kala qaybsanaayeen qodobo dhowra qodobka ugu adagna uu ahaa xaaladda dhallinyarada dreamerska loo yaqaan ee iyaga oo ciyaala ay waalidkood sharci darro ku keeneen maraykanka iyagoo aan qaadasho la'aan adag oo haysatay iyo sanatarka jamhuuriga ah ee randy bowl ee laga soo doortay kentaki oo ka warwareegayay inuu u codeeyo dhanka uu xisbigiisu u badan yahay ee ahayd in miisaaniyadda sideeda loo meelmariyo inta badan xubnaha dimuqraadiga waa ay ka soo horjeedeen tilaabadan hogaamiyaha xisbiga laga xubnaha badan yahay ee dimuqraadiga nancy belotsi ee laga soo doorto california ayaa isku dayday in ay abuurto laba codayn oo midkood uu gooni u wajahayo arrimaha socdaalka umase suurtagelin